ha meel waxaa la yidhahdaa yaqmadiin yaqmadiin airboortooda waxay ku jirtaa lix kilomitir dhanka badda meelna waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa magaceedu deegaanka waxaa la yidhahdaa qoyamo marka ayuu alxaasil meesha dad ilaa iyo adiga dhowr iyo tobanka waxaa ku guuriya haddana dhaawac hal meel hal beel oo waxaan arkay ilaa iyo lix oo camal ah duuso dhan soo gaar maya ma laba iyo toban waa ka badan yahay ba dadka dhintay dagaalka niyahow dhul deegaan unbaa laisku haystaa waxa ku salaysan yahay deegaan dhul meeshaan anaa iskale anaa barkaas soo qodanaya anaa degan reere waxay leeyihiin adigu meeshaan ma degin ilaa iyo labaatan sano boqol qarni meesha deganaba ile meeshaas degan iyo ugu wey waa deganaa jinaad ahaa jira dhul deegaan isku haystaa horbay u farmaseen waa laga ballamay waa la heesiyey ninkii nin dilaalo jira la yidhi kadib markii la heesiyey haddana beera waxay jirtay laba nin toban beriyaa muddo loo qabtay ninka keenaa la yidhi way diideen kadibbaas dagaalka sii cusboonaaday culimaa uinka kismaayo waa dhex galeen ballan bay u qabteen ballankii culimaa udiintii waa laga baxay reer waa burburiyey